gudoomiyaa la doortay gudoomkii maadaama la doortay kadib ayaa sagaal iyo tobanka ayaa la dhigi doonaa waxaa loo samey doonaa caleemasaarkiyaa loo samey doonaa sagaal iyo tobanka howsha markaas ayay bilaabanaysaa ilaa hadda abaabulaa lagu jiraa si fiican in si fiican dadka dhan kasoo horgeli doona madaxweynihii soomaaliya madaxweynayaashii kale international community-ga dad badana kasoo geli doona kabacdi a hooshii maaragtay ee baarlamaanka si fiican bilaabi doontaa hadduu alla yidhaaha mudane xildhibaane waxaan ognahay in magaalada baraabe ay tahay sida dastuurka koonfur galbeed ku qoran magaalo madaxda koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka ee iyagu markaasi ee cusub marka maxaa ka filaysaan magaalo madaxda koonfur galbeed soomaaliya ha waxa weye waa aad iyo aad su-aal wanaagsan wey waxa waaye mar haddii hoosha ay bilaabato ko meesha in- in dadaal xoog la saaro oo in meesha loo raro waayo maxaa yeelay haddii hadda institutionka la bilaabo international community-ga iyo wixii kaloo caawinaad ra waa imaanayaan meesha inaan horta ko aerobortkii ka dhisno Waa si ay ku sahlan hadda socodkii iyo wixii kadibna dekadihii iyo wixii dhaqaala iyo aan ka tashanayna laakiin meesha in loo raraayo waa waa wax lagu dastuurkanu qoran yahay waa gartay marka magaalo madaxda baraawe ee adigu aqoon muu leedahay aqoon ah waana daladkeygii waa meeshaan ku dhashay waa gartay Ah.
marka meeshaan ku dhashay waa meel wanaagsan waa meel dad leh waa meel dhul fiican oo meel degan oo oo wadankiisa aad u wanaagsan waa meel aad ugu haboon ananaysa dib habeen ay u baahan tahay dhis- dhismo iyo qaarkood in la dhiso baarlamaankii meesha laga sameeyo deg- mar haddii la sameeyo aeroboortka dadkii u shuqulqulaya ma ma ta- ma tahay marka meel marti gelin kartaa dowladda koonfur galbeed xildhibaanada wasiirada iyo madaxda kale aad iyo aad aad iyo aad waa meel aad u wanaagsan oo weli ay lagu istaaheli karo ninkii badar oo tagaaya ninkii ooligii xafiisyo badan meesha ah, hore u jiri waa dib habeen lagu sameyn doonaa Eh, haddii la balaari rabo ilaa kor ilaa banaanka la sameyn karaa ha wardigelinta aad bay ugu fiican tahay dadkiina waa oo- waa meel lagu istareexi karo oo hoolle lagu heli karo Ee, waa maxay baaq waa maxay baaqa u jeedinaysa xildhibaane jaalidaha u dhashay koonfur galbeed soomaaliya jaaladaha banaanka jira soo maaha mhm
horda joogtada waxaan leenahay dadka maadaama dowlad goboleedkii ay hadda bilaab tahay mar hore ma jirin maxaa yeelay mar haddii baarlamaan jirin dowlad weli ma dhisnaan laakiin hadda way dhisan tahay waxaan leenahay kulligiina isku meel noqda isku cod noqda isku sii wax u arka isku sii dadka u caawiya magaalooyinku waxay u baahan yihin mashaariic badan dhulkeena waa dhulkii ugu wanaagsanahay soomaaliya waxaa ku jiro eh, eh, kalluun waxaa beeraha waa xoolaha waa waa resource badanaa ku jiro marka waxaan leenahay mid kasto oo oo ge- deegaanada deegaanadaas ka ka tirsan waa inay isdiyaar gareeyaan oo mid kasto mashruuca ay rabto inay soo samayso maha mucaarad macana leen la sameeyo ama dad hor u fashilay dad hor u fashilay inay waxa sameeyaan oo mucaarad iyo waxjebis iyo qaali kama noqonayno mana rabno waxaan rabnaa dadkeena inaan waanino oon wax tusino dhallinyarada siiba banaanka joogaan wax bartay inay dalkooda kusoo noqdaan oo wax qabtaan baan ka rabnaa aadaan umadsanta kaasina wuxuu ahaa xildhibaan awiib oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed